dhallinyaradu waa mid ka mid ee tiirarka ay bulsho ku tiirsan tahay waana halka laga qiimeeyo marka la eegayo jiritaanka ummadeed sidoo kale marka waddan la saadaalinayo soo noqon karo mustaqbalkiisu waxaa laga eegaa dhallinyaradiisa heerka aqooneed dhaqankooda habdhaqankooda bulshooyin kale himiladooda intay gaarsiisan tahay iyo heerka feejignaantooda sidoo kale dhallinyaradu waa difaaca qaran walba looga boqo waana mid qora ku difaaca mid qol ku difaaca iyo mid qalin ku difaaca kan askariga furinta ayuu joogaa oo dig buu ka dhahaa hadba bahallada kusoo qamaama kan aqoon-yahankaana hadba xaaladdu say tahay ayuu qalin ku bayaanshaa isagoo tilmaam ka bixinaya hadba meesha dabinku yaal iyo qaabka loo fashili karo aragtidiisa kan labadaas ahaynna qol ayuu cuskadaa dhawaaqana ma daayo ilaa xaalku xasilo in badan oo dadka soomaaliyeed ah waxay isweydiinayaan sababaha dhabahaan loola yahay dhalin fikir fayow leh oo qeyb ka noqota dadaalada loogu jiro dowladnimada iyo dib u dhisidda dalka soomaaliya dadkuna waxay doonayaan inay ogaadaan waxaa loo waayay wiilal iyo hablo soomaaliyeed oo waxbartay kana maran musuq maasuq iyo qabyaaladda inay dadka hor yimaadaan haddii aad tahay dhallinyaro waa inaad si fudud u ogaataa oo aad dareentaa jidkooyinka ku horyaal ee aad u baahan tahay inaad ka tallaabsato waxaa jira waxyaabo badan oo isbiirsaday kuwaasoo jidkooyin lama dhaafaan ah ku noqday dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaya inay horumar gaarsiiyaan dalkooda islamarkaana ay ku maalgeliyaan aqoontooda iyo naftooda odayaasha dhaqanka oo ahaa udub dhexaadka bulshada soomaaliyeed burburkii dalka kadib iyo ka horba waxaa la sheegaa inay saameyn dhinac kasta ah ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed markay ku guda jiraan raadinta inay gaaraan hadafkooda hogaamineed sida inay niyad jebiyaan dhallinyarada oo ay u sheegaan inaysan gaari karin hadafkooda iyagoo isticmaalaya ereye ay ka mid yihiin labaatan jir intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa dhallinyarada caqabadaha kasoo wajaha odayaasha ee ah inay niyad jebiyaan oo ay ku dhahaan ereyo dhaawacaya hamigooda ku aadan talada dalka sidaa ma haysatid dhaqaale aad ku gasho olole ma lihid khibrad badan reerkeenna looma ogola xilkan iyo kuwo kale oo badan dhallinyarada waxay ku reebaan mahadho weyn taasoo sababi karta inay ku fashilmaan hadafkooda fikir ahaan markii aan eegano dhinacyada caqabadaha ee dhallinyarada dhaqaalayaridu waxay ku tahay caqabad laguma gudbaan ah marka ay raadinayaan xelalka ay isleeyihiin waad ka soo bixi kartaan isbeddelka soomaaliya wuxuu ku xiran yahay hadba inta la maalgeliyo dhallinyarada oo la siiyo fursad ay u qaybgeli karaan siyaasadda iyo hogaaminta dalka maadaama ay horumarar ka sameynayaan dhinacyada kale oo la arkay awooddooda xagga aqoonta maskaxda iyo hamiga ku jira kariibitaanka dhallinyarada ee siyaasadda waxay keenaysaa in soomaaliya ay weydo fikradaha isbeddelka iyo tamarta jiilka cusub ee bulshada ka dhex muuqda oo dhan walba ah boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada soomaaliya waa dhallinyaro da-doodu ka yartahay shan iyo labaatan sano taasoo muujinaysa inuu dalku leeyahay mustaqbal wanaagsan oo ifaya maadaama odayaashii soddonka sane lasoo dhaafay siyaasadda majaraha u hayay uu gobolkoodu sii dhacayo dhallinyarada waxay ahaayeen qoryaha dabka lagu shito intii dalku burburku ku jiray ayadoo loo adeegsaday wax kasta oo xun laakiin maanta wacyigooda waxaad moodaa inuu isbedelay oo ay fahmeen jidka toosan inkastoo jiraan kuwo weli dhabaha qaldan lagu sii wado isbeddelka dhabta ee soomaaliya wuxuu dhici karaa oo keliya marka dhallinyarada la maalgeliyo laguna daro hogaanka oo si macno leh loogu garab istaago inay dalkooda badbaadiyaan maadaama dhallinyaradu ahayd middii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii gobonnimada u halgamay kuwaasoo ahaa saddex-iyo toban dhallinyaro ah ee iswaa-il magacooda laga soo gaabiyey oo sanad walbo la xuso kaalintooda dhallinyaradu waa udurdhaxaadka duulinimada cusub ee soomaaliya horumar kasta oo aan hiigsanayno waxaa hormood u ah dhallinyarada waana in la beddelaa fikradaha ah in dhallinyaradu ay ka qayb qaateen burburinta dowladnimada soomaaliya loona beddelaa inay gacan ka geystaan dibudhiska iyo soo celinta sharaftii iyo karaamadii ay soomaaliya ku lahayd beesha caalamka